faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roor maanta warka duhur ee raadiyo cadaado faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya duqaymo ka dhacay gobolka jubbada dhexe oo lala eegto xubno ka tirsan al-shabaab wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegta inay xoogga saari doonto sidii loo horumari lahaa goobaha dalxiiska ee dalka ciidamada nabad sugidda ee dowladda federaalka soomaaliya oo howlgallo ka sameeya deegaano ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii al-shabaab ay shalay yimaadeen deegaanadaasi qaar ka mida waxgaradka ka soo jeeda waqooyiga gobolka galgaduud oo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyeen ee faragelin ay ku hayaan xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug ay ku leeyihiin kulan isfahmi waa ku soo dhammaaday magaalada buulobardo ee gobolka hiidhaan ku dhex mara madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo waxgaradka degmadaasi qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka digay inay dhibaato xoogla ay ka dhalato soo saaridda batroolka dalka oo ay meel mariyeen xildhibaanada aqalka sare ee dalka qodobada dhanka dibadda maanta eed ku dhegaysan doontiin warka waxaa qayb ka ah iiraan oo jabsatay barta internetka iyo dowladda maraykanka iyo jenaraal qaasim salebaan oo maanta lagu aasayo koonfurta bari ee dalka iiraan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka duhur ee raadiyo cadada maanta dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo talaada taariikhda ay ku beegan tahay kowda bisha toddobaad sanadka laba kun iyo labaatanka warkaa oo fidsan maanta anigoo mahad nuure axmed ayaa la diyaaray kusoo dhowaada qodobadeed maqasheen faahfaahintooda oo dhan faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya duqaymo ka dhacay gobolka jubbada dhexe oo lala eegto xubno ka tirsan al-shabaab haashim cumar ayaa faahfaahinaya warkan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya duqaymo dhanka cirka ah oo xalay saqdii dhexe diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolada jubbooyinka duqaymaha oo ahaa kuwo xoogan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab oo ku xoogan goboladaasi wararka ayaa sheegaya in duqaymahaasi ay si gaar ah uga dhaceen degmooyinka jilib jamaame iyo deegaanka cagalibaax islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in weeraradaasi dhanka cirka ah lagu qaarijiyey dagaalyahano iyo saraakiil ka tirsan al-shabaab inkastoo aysan shaacin tirada saxda ah ee lagu dilay halkaasi sidoo kale saraakiisha ayaa sheegtay in nolosha lagu qabtay afar xubnood oo ka tirsan al-shabaab waa sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka baxay al-shabaab oo ku aadan duqaymahaasi balse xaaladda ayaa saaka ah mid degan maalmihii dambe ayaa waxaa sii kordhayay dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda koonfurta soomaaliya si kastaba weerarkan dhanka cirka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor dagaalyahanada al-shabaab ay weerar ku qaadeen ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaala gobolka laamu kaas oo ay si wada jir ah uga howlgelayeen ciidamada Maraykanka ah iyo kuwa dowladda Kenya wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay xoogga saari doonto sidii loo horumari lahaa goobaha dalxiis ee dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya aadan isxaaq cali ayaa ka warramay muhiimadda dalxiiska ay u leedahay dalka iyo sidoo kale barnaamij shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho oo looga hadlayo tayeynta goobaha dalxiiska ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay dadaal xoogani ugu jirta siday u horumari lahayd goobaha dalxiiska loo aado ee soomaaliya islamarkaana ay dalal badan oo ka mida gobolka geeska afrika ay kula tartami doonto soomaaliya goobaha dalxiiska waxa uu sheegay wasiir ku-xigeenka in xukuumadda hadda talada haysa ay markasta ku dadaalayso tayeynta goobaha dalxiiska iyo sidii dubahabeyn ballaaran lagu samay lahaa wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in shacabka soomaaliyeed markasta ay aaminaan dowladooda islamarkaana kaalintooda ay ka qaataan dubakobashada iyo dubahabeynta lagu samaynayo dalka si loola tartamo wadamada kale ee caalamka dowladda soomaaliyeedna ama xukuumadda nabad iyo nololna mar walba waxay u taagan tahay hal abuurada qarankan garab istaagaya ama dhisaya quruxiisana qayb ka qaadanaya in mar walba ay taageerto hal abuurkan markiina lainoo keenay kadib sata iyo dhallinyaro soomaaliyeed ay inoo keeneen ama gaar ahaan sata aan iraade aadaan ugu faraxnay waana garab istaagnay barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka safarka iyo dalxiiska soomaaliya bandhiga wuxuuna socday shalay iyo maanta ku astaysnay shanta iyo lixda bisha janawari wuxuu inoogu soo dhammaaday si qurux badan wuxuu inoogu bilowday si qurux badan sidaad arkaysaanba taagee dadkii meesha kasoo qabeen waxay dalbanayeen tookada xigta waxaan u malaynaa sanadada u dambeeyay inaysan dhicin barnaamij xilliga xiga ee la qaban doono in la isweydiiyey bandhigan wuxuu daawo u yahay dadkii aaminsanaa soomaaliya inuu yahay soomaaliya inay tahay dal cabsi ah qariban burbur colaad iyo qaraxyo tani fariintan waxay si cad u diraysaa soomaaliya inay tahay dal dalxiis dal qurux badan dal amni ah dal nabdoon qaraxyada iyo dhibaatooyinkii falalka argixisay waxaan kala simannahay dunida inteeda kale laakiin marnabo ilaahay nooma diidin inaan faraxno aan qosolno dadkeenan aan farxad gelino farxaddii aan shalay dadkeeni aan ay heli waayeen ayay maanta iyo shalay heleen abaalmarinteeda iyo mahadcelinteeda waxaa iska leh sata iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee meeshaasi kasoo qayb galay dal iyo dibad anoon kala reebeen bandhigan wuxuu inooga dhigan yahay in maanta aan taagannahay waddada saxdaada aan hayno aana uu kaga duwan yahay barnaamijyadii hore barnaamij hal abuur dhallinyaro kuna guulaystay kasoo qaybgal dhallinyaro looguna riyaaqay taageero dhallinyaro waana garab taagannahay bandhigyada soo socdo bandhiganna wuxuu noqon doonaa bandhig sanadla hadduu ilaah yihahdo waxaan kula dardaarmayaa mudane muwaadin u istaag inaad ka gudbiso dalkaaga fariin qurux badan dunida waa laga soo gudbay xilliyadii la iscabsi gelin jiray u gudbi dunida inteeda kale soomaaliya inay haysato cimilo qurux badan dal qurux badan iyo dad qalbi wanaagsan muwaadin garab istaag kuna faan dalkaaga hooyo dalkaaga waa uu qurxan yahay isha aad ku eegaysid mar walba ha noqoto indho qurux badan ee caafimaad qaba ciidamada nabad sugidda dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgalle ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii shalay al-shabaab ay yimaadeen deegaanadaasi ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa ay wehelinayaan ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa gaaray deegaanka bariujeed ee gobolka galgaduud halkaas oo ay shalay yimaadeen kolayo ka tirsan ururka al-shabaab oo dadka deegaankaasi ay goobo fagaaro ah ay khudbada ugu jeediyeen taliyaha nabad sugidda degmada guraceel ee gobolkan galgaduud maxamed ganya cabdilla oo hogaaminaya ciidamada dowladda halkaasi gaaray ayaa sheegay inay halkaasi al-shabaab saga baxeen islamarkaana hadda deegaanka baruujeed ay ku sugan yihiin ciidamada nabad sugidda iyo surdoonkii qaar ka mid ah ciidamada maamulka galmudug ciidamada nabad sugidda iyo surdoonka qaranka oo kaashanaya ciidamada maamulka galmudug ayaa sida ay wararka sheegayaan maanta waxay howlgalle ay ka wadaan ammaanka ay ku xaqiijinayaan deegaanada ay shalay al-shabaab yimaadeen balse ay la sheegay inay dib uga laabteen ciidamada nabad sugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladani maalmaha soo socda kuna sugnaa doonaan deegaanadaasi deegaano kale si ay u xaqiijiyaan amniga deegaanadaasi qaar ka mid a waxgaradka ka soo jeeda waqooyiga gobolka galguduud ayaa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyay in ay faragelin xoogan ay ku hayaan xubnaha cusub ee baarlamaanka galmudug ay ku leeyihiin hodan axmed cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug oo la hadlay idaacad ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan musuq maasuq loogu hayo xildhibaano ku mateli lahaa baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug odayaashan oo inoo waramay ayaa waxay si wada jira u sheegeen in odayaashan waa markaasi arintaasi madaxweynaha federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu mas-uul ka yahay islamarkaana xildhibaano usoo dirsaday ay doonayaan in markaasi ay musuq maasuq ay ku sameeyaan xildhibaanadooda kuraasta ku mateli lahaa baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug badel jaamac shire ayaa ugu horeyn sheegay in xildhibaanada musuq maasuqa ku haya aysan baarlamaankoodu aysan ku matali karin isagoo sheegay in arintaasi ay dowlada federaalk soomaaliya ay soo fargeliso dhanka kale odayaashani ayaa waxay sheegeen in markaasi xildhibaanka ama ninka ay ka cabanayaan ay magaciisa ku sheegeen faarax cabdi xasan kaa oo uu sheegay in markaasi dhac uu ku wado islamarkaana uu doonayo in kuraasta ay leeyihiin uu ku bedelo xildhibaano kale isagu isku hebyihiin waxaa weeye waxaanan ka mid nahay beesha sade waqooyiga galgaduudeed beesha mareexaan afar meelood baa mareexaan wax u qaataa afartaa meelood meel ka mid ah oo wax qaybtu ka dhaxaysaa nahay waaxda boogaada in la yidhaahdo iyo habar ciiso iyo qolyo kalaa wax ka dhexeeya waxaa weeye xildhibaanka faarax cabdi xasan la yidhaahdo oo hadda xildhibaanka guud oo dowladda federaalka ku fadhiya awalna kii hore oo matalahayay baa ku xareeyey corruptionka haddana kii faarax cabdi xasan baa corruptionka ku xareeyey haddana wuxuu rabaa inuu nagu dhaco nagu dulma asagoo kii federaalka haysta yuu rabaa midna walaalkii inuu ku qoro waxaa jirta madaxweynuhu beeshiisu waa beesha aan ka waa beesha na dhacaysa waa beesha hore noo dhacday hadda waxaan leenahay odayaashana ayaa dhanka kale waxay sheegeen in markaasi madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ay ugu baaqayaan in arintaasi uu soo fargeliyo haddii uu soo fargeli waayana isaga qudhiisa uu arinta gees ka wato dhinaca kalena ayaga oo sheegeen in markaasi arintani ay ogaanayaan guddoonka baarlamaanka haddaan beesha hadar ciisan nahay waxaan caddaynaynaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa kow faarax cabdi xasan ninka la yidhaahdo beeshiisa soo dooratay baan nahay haddaan beesha hadar ciisan nahay kalsoonidii shalay aan ku dooranay kala noqonay ee qaranka laguma matelo xidhan ahaan iyo kalsoonidii aan kusoo dooranayna waa kala noqonay taas saasaan kusoo koobayaa madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ee dowladda federaalka soomaaliya waa waa madaxii ugu sameeyey soomaaliya waxaan ka rabnaa arrintaas odayaashu sheegeen oo haddaan beesha hadar ciisan nahay aan ka cabanayno inuu wax ka qabto cadaalad ka sameeyo dadka kale xaq siiyo qofkii khaldan khaladka ka qabto xaqa waa loo hiliyaa qofkii xuquuqdiisa raadinaya uu ka gaba istaagaan ka codsanaynaa waxaan kaloo intaa ku darayaa dadka annaga dhibka nagu haya oo beel ahaan ama naxardiya ama kulan isfahmi waa ku soo dhammaaday ayaa magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan ku dhex maray madaxweynaha maamulka hiirshabelle iyo waxgaradka degmadaasi bashiir cabdilaahi cusmaan ayaa warkan beledweyn ka soo diray qaar ka mid a odayaashii ka qayb galay kulankii madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare uu la yeeshay odayaasha ayaa sheegay in laisku fahmi waayey laba arrin oo ay kala wateen madaxweyne waare iyo odayaasha dhaqanka madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa odayaasha ka codsaday gudoomiyaha cusub ee dhowaan usoo magacaabeen inay ogolaadaan odayaasha si loo bilaabo dhismaha golaha deegaanka degmada buloberde ee gobolka hiiraan balse odayaasha ayaa ka hor yimid hadalka madaxweyne waare taas oo sababtay in lagu kala tago sida ay sheegeen odayaasha dhaqanka qaarkood oo ku sugan degmada buloberde waxaa jiray mariwaa jiray oo ka jiray degmada buuloburte oo u dhexeeyey hirshabeelle iyo dadka degan degmada buuloburte odoon bulsho iyo mid siyaasadeed intaba ku jirtay wakti hadda laga joogo sanad ku dhowaad ayaan waxaan ka ballanay maamulka hirshabeelle inay naga joojiyaan dadkay noo soo magacaabayaan oo saddex bilood kadib ay soo magacaabayaan oo laba bilood kadib ay soo magacaabayaan asbuuc kadib ay magacaabayaan inay naga joojiyaan inaan anagu isdooranno gudoomiye ninka naga noqonayo oon ammaanadeenna ku aaminayno aan anagu bulshada dhexdeeda ka keenno asagii aanan ku taagnayn haddii nin mas-uula yimaada haddii nin nabadoona yimaada haddii ugaas yimaad ba anagu ballankaasaan dabada haysanaa carab waa yeeloo mar noo laabmay weye meel iyo meelna uga maleexo karno xaq baana uleenahay arrintaasaad og tahay waxaa joogay baryahan wasiirka arrimaha gudaha magacaha uu nin weyn oo mas-uul oo wax magacaaba ayaa nahay muddo gaabana una shaqayn waxayna eh, maamulkan magacaabay allay ongolaado uu yidhi waa ka diidnay ballankaan wada galnay in la fuliyo magacaawgana la joojiyo maamulka hadda dhisan iyo midka uu soo magacaabay intaba in laga go- loo gudbo gudiyadii farsamada iyo maxaanku yidhaha dib u heshiisiintii iyo gogoshii la dhigo eh, xubnihii golaha deegaanka lasoo dhiso si cadaalada lagu qaybsado odayaasha ayaa hal arrin u soo jeediyey madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo ah in ay bilaabaan dhismaha golaha deegaanka haddii kale ay isaga baxaan degmada maadaama ay sheegeen in hirshabelle aysan wax wanaagsan u haynin shacabka degmada buuloburde dadka wax nooma tari jirin annaga magacooda waxaan ka maqlayna jawharan ku maqlayna jawharkooda iska aadayaan Eh, in daacad la- daacadnimo in loo shaqeeyo ilaahayna kula garab galaad ku guuleysan kartaa ballankii la galan in la oofiyo hadda intaas wixii oo hadda dad lagu qayaanahuna meel ma tegayaan hadda kolay ninka la qayaanahuna ilaahayna waa leeyahay waana u jeediyaa Eh, marka annagu eh, waxbay qaban karaan iyo ma qaban karaan hadda kama hordhacayno hadda kolay waa noo dhiman tahay arrintaa ayadaa waa noo ugu waxaan rajaynaynaa marka haddii ayagu ay wax noo dhisi waayaan xitaa inaan annagu dhisanno ninka rabo inuu hadda aboontiisa iyo tayadiisa aan ku kalsoonayno inuu qabiil wax ku qaato rabo reer hebel aan ahay xilowsan aqoonin uusan qaban karin ninka reer hebel inuu ku baato rabaa huna waa kasoo horjeedaa Eh, annagu hadda kama war hayno markaa dad yiri annagu ma ogoli maalintan hirshabelle ballanka wada gelaynin beelaha inta ugu waaweyn oo tayadale waa lala kulmay qoraal baa ka yaala isaguna hadda waxay shacabku rabin haddoo ku dirga taga inayna suuro gelayn waa filaynaa Eh, xuquuqda iyo sharciyada iyo maxaanku yidhahdaa ayaka talinkana waxaa iskale dadka deegaanka iskale hadda ninkii ku xadgudbayana waa iska celinayaan oo u fiirin mayaan inuu mas-uul yahay iyo inuu ugaas yahay iyo inuu nabaddoon yahay midna taytalkiisa loo fiirin maayo hadda dadka xuquuqdooda dif- ay difaacanayaan ma jirto wax war oo ka soo baxay mas-uuliyiinta hirshabelle ugu sarreysa ee hadda ku sugan degmada buuloburde ee gobolka hiiraan madax ka socota dowladda federaalka soomaaliya ayaa shir uga qayb gashay dalka sacuudiga kulanna la qaadatay madaxda ugu sarreysa dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya mudane danjire axmed ciise cawad ayaa ka qayb galay shirka wasiirada dibadeeha golaha wadamada carabta iyo afrika ee ku yaala badda cas iyo gacanka cadan oo ay martigelisay caasimadda sacuudiga ee riyaad wasiirada ayaa waxa ay saxiixdeen axdiga golaha oo lagu gogol xaarayo sidii loo kordhi lahaa madaxda wadamada si ay u go'aamiyaan isbahaysigan cusub oo dhidhibada loo taago ayaa ka kooban sideed dal oo carbeed iyo afrikaana waxayna kala yihiin soomaaliya boqortooyada sacuudi carabiya masar ordan suudaan yaban elitariya iyo jabuuti wasiirada ayaa waxay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo xooji lahaa wadamada ku midoobay isbahaysigaasi cusub iyo sidii looga miran dhali lahaa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada riyaad ee dalka sacuudiga waxa uu kulan kula qaatay boqorka boqortooyada sacuudi carabiya boqor salmaan bin cabdulcasiis wasiir cawud ayaa salaan uu kaga siday madaxweyne farmaajo waxa uu gaarsiiyey boqorka dalka sacuudiga isagoona u sheegay inay sacuudiga uu yahay saaxiib la dhow oo xulfo la ah soomaaliya wasiir cawud iyo boqorka dalka sacuudiga ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xooji lahaa xiriirka labada dal ee walaalaha ah waxayna labada dhinac ay isla gartay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya labada dowladood dhinaca kale axmed ciise cawud wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa kulan la qaatay dhigiisa dalka sacuudi carabiya amiir faysal bin farxaan bin cabdulaah oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra labada wasiir ayaa kulankooda waxay iga wada hadleen xoojinta xiriirka labada wadan iyo iskaashiga labada dal sidoo kalena waxay isla falaqeeyeen arrimaha heer dowlad goboleed iyo tan dowladda in si wada jir ah wax looga qabto wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sidoo kale kulamo kale la qaadan doona intuu ku sugan yahay magaalada riyaad madax ka tirsan dowladdaasi sacuudiga qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka digay inay dhibaato xoogle ay ka dhalato soo saaridda batroolka dalka oo ay meel mariyeen xildhibaanada aqalka sare ee dalka xasan axmed maxamed khasaare ayaa faahfaahinaya warkan senatar muuse suudiya lexo oo shalay khudbad ka jeedinay kala fadhiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya lagu ansixiyey sharciga batroolka dalka ayaa soo jeediyey ansixinta sharcigan lala sugo dowladda xoog leh oo damaanad qaada amniga guud ee waddanka senatar muuse suudiya lexo ayaa sheegay mar walba ay muhiim tahay in lasoo saaro batroolka dalka balse aysan suurtagal ahayn in hadda lagu degdego ayadoo aysan jirin sharci lagu heshiiyey oo lagu hagay batroolka islamarkaasna aysan sharcigan raalli ka ahayn dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya sida somalilan maamulka puntland galmudug iyo jubbaland senator muuse sidoo yelixo waxauu sheegay in qayb ka mida badda ee dacwad ay ku jirta islamarkaasna ay qabaan shaki badan oo ku aadan sida xukuumadda federaalka soomaaliya ay ugu xasuulduubaysa suuqgeynta shidaalka waddanka ugu dambeyntan senator muuse sidoo yelixo ayaa soo jeediyey in heshiiskan haddii la gelaya lala galo dowlada damaanad qaadi karaa oo aan ku xadgudbay amniga guud ee waddanka waxa la qodi rabo oo loo degdegaayo oo warqadaha loo suubsahayo oo la beecgeyhayo oo bowdaca ah oo kalluunkeedana bowdaca yahay canshuurteedana canshuurdaca ay tahay badhe eraboorkeeduna dacya dekadeeduna ay dac tahay waa reer hirshabeelle muqdisho reer hirshabeelluhu badda waa kala xigaa aniga waardiyaan aha xaarisaan ah xaaris carabiga soomaalina waardiyaan ah waardiyihii lay saaray waxaan arkaa dad inay u woodi rabaan oy gacanta u taagi rabaan wuxoodiina ay u xaniban yihiin waxaana ay helaan boy dhee rabaanee cabaad ayaanay leeyihiin waa in la hirgelsho waa in la waxeeyo waa in la la boobayo guddoomiye arrintan wasiirka waxbadan oo ka farxiy u arka laakiin ka farxi maa warqado loo sameeyoda adiga mid u saxiixdo midna aqalkaas kale aqalka shacabka u saxiixo midna madaxweynaha u saxiixo midna ra-iisul wasaare oo baleenka kula jiro uu u saxiixo ee uu lala wareegee shirkado balaayahoo shiddo kaliya lacag looga qaato ayaa meeshaan laga rabaa dowlada xoog leh oo batroolka qodaayo oo hantidayna damaanad qaadayo uma jeedno dooman aan ku ilaashana wax kaliiska lehera ma qabno bariiskii iyo baastadii iyo wixii yaraayoona loo soo gudbay ayaa maraakiib islaameed soo gudbisaa baddayna kalluunkiisiiyaan ilaasho weyne batroolka ilaaha noo ilaalisha wuxuu noogu jiraa badda ka hoosuu ku jiraa burcad badeed oo caadi yahoo bariis dhacaysaa ilaali weyne marka burcad badee burcad batrool ilaali ma karno waxaan qabaa arrintan dowlada xoog leh oo dowladaha la yaqaano ah oona damaanad qaadi karo ha lala sugo haddii saan loo degdegayana warqado shirkadaha lagula wareego dhegaystayaal warkii duhur aad ka dhagaysanaysay raadiyo cadaada maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka anigoo maad nuure axmed ayaan la socodsiinayay haashim ayaa soo saaray karaama ayaa farsamaynaya tan iyo intaan warkankiisa kale ku kulmi doono nabadgelyo